أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynaa تfsiru suuraةi التوبة ee aayadda uu dersigu caawa ka bilaabmayo waxaa ka bilaabmayo qisadii غaswaةu tabuuk duulaankii tabuuk ee ugu dambeeyey nebiga salى الlahu عalيه wali وsلم غaswo weyn oo uu duulo tabuuk ayaa ugu dambeysay duulaankaas ayaa marka aayaddan laga bilaabo ay ka warramaysaa ilaa iyo suuradda dhammaadkeeda iyo wixii marka dadku xaalkooda sidoo kale ahaa inay ahaayeen muslimiinta dadka markaa sheeganayo ama yacnii daahirka islaamka ah laba qaybood bay ahaayeen qeyb nebiga sala allahu ama saddexba aan dhaho qeyb nebiga raacday oo dagaalkaas u raacday oo saxaabada u badnaayeen iyo qeyb iyagu dagaalkaa aan u raacin nebiga sala allahu alayh waali wasalam cudurdaar beenana u cudurdaartay oo munaafiqiinta ahaayeen iyo qeyb iyagu markaa dagaalkii aan ka qeyb gelin cudurdaarna aan haysanin oo iyaga shanigooda suuradda meelaha dambe alla uu uga warrami doono wacala ahalaathati aladiina khullifuu aayaddaa uu uga warrami doono saddexdaas qeybood bay ahaayeen duulaankii marka bilowgiisii iyana aayaddan halkan ayuu ka bilaabmayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow maa lakum maxaa idiin sugnaaday idaa haddii qiila lakum la idiin yiraahdo idinka infiruu socda oo baxa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku baxa haddii la idin yiraahdo id haaqaltum aada iilanaysaan ila al ardi dhulka xaggiisa aada u leexanaysaan ood u iilanaysaan dhulkii aradiitum ma ma ku raalli noqoteen bilxayaati nolol noloshii addunyaa dhoweyd miyaad ku raalli noqoteen min alaakhirati bedela alaakhirati aakhiro beddelkeeda famaa mataacu lxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda ama raaxadeeda ma ahaanin addunyaa dhoweyd fil aakhirati aakhirada dhexdeeda ilaa qaliilun wax aada u yar maahee wax kala ma aha ilaa tanfiruu haddaydnan bixin yucadibkum alla idin cadaabee cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman idin xanuujinayo wayastabdil beddel qaatee alle qowman qolo qolada oo hayrakum idinka hayrkiin ah walaa taduruu ma dhibaysaan hu alla ma dhibaysaan shay-an waxba ku dhibi maysaan wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun midkii awoodo aayadda marka alla wuxuu ku bilaabay nidaa mu'miniinta uu dhawaaqayo waxa uu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo maa lakum maxaa idiin sugnaado maxaa idinku dhacay oo xaalkiinu muxuu yahay idaa qiila lakum haddii la idin yiraahdo idinka infiruu socda ama baxa infiruu waa nafara yanfiru nafran wa nifaaran wa nufuuran wa aslu nafri ereygan asalkiisuna waxa uu yahay mufaaraqatu makaanin meel in la faaruqo oo laga tago ilaa makaanin meel kale loo kaco liamrin haajahu calaa dalika sababta loogu kacayana ay tahay arrin qofka kiciyey yacnii arrinku kiciyey darteed inaad meel uga tagtood meel kale u aadid waay wa minhu nufuuru daabati baa marka halkaasay ka timid daabadii ama xoo neefkii marka faraskii ama ratigii waa diday ayaa la leeyahay oo wa minhu nufuuru daabati gayra annahu yuqaalu laakiin marka jihaad iyo bixitaankii laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa nafara ilaa thaqri fulaan dhufays hebel ayuu u kacay qofkaasi halkaas uu kici timay baa la dhahayaa xoolo marka ay tahayna nafara markii la isticmaalo waa dideen waay macnaha marka ereygu waa mid nafara laba sibaa loo kala isticmaalay hadduu dugaag iyo ku tacalluqana waxaa la leeyahay kan laga khabrayo uu yahayna didid waaye hadday bani aadam ay yihiinna waa waa u kici timay baa la dhahayaa marka maa lakum maxaa lahaantiina ahaadayo idaa qiila lakum haddii la idin yidhaahdo infiruu u kicitima oo baxa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku baxa haddii la idin yidhaahdo id haaqaltum luqa ahaan marka id haaqaltum ficilkaani asalkiisu waa tahaaqala oo tafaacala ka yimid tathaaqala ayuu ahaa ay tathaaqaltum ta'dii iyo tha'dii ayaa laysku idqaamay oo liqurbi maqrajihimaa ayaa laysku idqaamay markii laysku idqaamay ta'dii iyo tha'dii waxay noqdeen hal xarafay noqdeen oo tha ah shidan xarafku marka uu shidan yahayna waa laba xaraf xarafka hore uu reeban yahay ka kalena uu shaqlan yahay xaraf reebanna carabiga laguma bilowdo mana lagu dhawaaqi karo xarafka isagoo reeban hamsatul wasli baa la soo jiitay marka si loo gaaro in ereygaasi lagu bilaaban karo hamse marka la yidhaha hamsatul wasli oo cinda alwaslina tasqutu way dhacaysaa wa cinda alibtidaa'ina tahbutu waa sugnaataa oo xarafkan marka la bilaabayo id haaqaltum baa la dhahaya hamsaa la sheega marka kalena ma la akrinaayo marka wasliga la sameynayo oo wuxuu noqonayaa infiruu fii sabiiliillaahi ithaaqaltum maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi ithaaqaltum asalka muxuu ahaa wasnigiisa haddii lagu yidhaha ithaaqaltum tathaaqaltum tathaaqaltum ta'dii aaway ta'daa lagu qabtoo lagu idqaamay marka ay noqdeen xaraf shidan ou noqdo mid reeban iyo mid kaloo shaqlanna hamza meeshii la keensaday ficilkan sarfigiisu sidaas ay marka ficilo badanoo noocaasna waa jiraa waxaa ka mid a iddaara'tum iyo iddaara'tum tadaara'tum waaye ayb wahaakada marka maa lakum maxaa lahaantiina ahaadayo idaa qiila lakum haddii la idin yidhaahdo infiruu socda fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku baxa ithaaqaltum aad iilanaysaan tamaayaltum aada leexanaysaan ood cuslaynaysaan dhulka aada cuslaynaysaan cusleyntuna waxaa laga wadaa dhulkaad isxijinaysaan oo adduunyadii iyo dhulkii baad u iilanaysaan ood isxijinaysaan ayb aradi ithaaqaltum aada u cusleynaysaan ama aada u iilanaysaan ila al ardi ardada xaggeeda aradiitum ma raalli noqoteen bilxayaati noloshii miyaad ku raalli noqoteen noloshii day addunyaa dhoweyd min alaakhirati bedela alaakhirati aakhiro bedelkeeda mintaan macno bedelaa ku jiro aakhiro bedelkeedii miyaad adduunyo qaadateen intaad aakhiro ka tagteen miyaad adduunyo ku bedelateen aakhiradiina saas waay famaa mataacu lxayaati noloshii raaxadeeda ma ahaanin addunyaa dhoweyd fil aakhirati aakhirada dhexdeeda marka loo fiiriyo ilaa qaliilun wax yar un maahane wax kale ma aha oo adduunya inta la joogayaa nebigu siduu yidhi sala allahu calayhi wasalam acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum yajuusu dalika ummadeyda cumrigeedu waa lixdan ilaa toddobaatan inta dhaafaysaana waa yar tahay ayuu yidhi ninkii lixdan dhaafaa ama toddobaatan xagga u dhaafo cumrigii qaalibka ahaa ummatu moxamed waa dhaafay ninkaasi waxa uu markaa u nool yahay waxa ay tahay waxa weeyaan uun waqtigiisiina inuu sugto wax badanna uma harin waayo ayib marka lixdan sano ama toddobaatan ama siddeetan marka la fiiriya wax aada u badan maaha aakhiradana waa wax baaqi noqonaya weligeed jirayo joogayo ayb ilaa tanfiruu haddaydnan bixin in iyo laawa in shardiyo ah iyo laawa ilaa tanfiruu in laa tanfiruu haddaydnan bixin yucadibkum idin cadaabee alle cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman idin xanuujinayo aayadda marka meeshan waxaa la yidhi a'immadu isku khilaafeen aayaddan mansuuqa miya mase waa muxkama cikrima iyo xasanulbasri waxay ku tageen aayadda inay mansuuqo tahay waxayna yidhaahdeen aayaddan waxaa lagu nasakhay isla suuradda aayad noogu imaan doonto wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa mu'miniintu maahan inay kulligood baxaan falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun aayaddaas oo marka dadkao dhan yaynan wada bixin qeyb ha baxaan qeybna ha joogto dhahayso yaa tan lagu nasakhay bay dhaheen waa sida marka cikrima iyo xasanulbasri ku socdaan ibnu jariir isaga wuxuu rajaxay sida saxaabaduna u badan yihiin waxay tahay aayaddan waa aaya muxkama xaalad bayna ka warramaysaay xaalad kasta ma aha xaaladda ay ka warramaysaana waxay tahay haddii ninka madaxda muslimiinta u ah qolo muslimiinta ka mida uu ku qoro jihaadka ee uu yidhaahdo waa amar baxa oo meel hiblaayo taga ka daga u dagaal taga haddii uu yidhaahdo iyaga qoladaa la cayinay jihaadku waajib uu ku noqonayaa hadday amar diiddo sameeyaanna waa ku dambaabayaan aayaddaanna qolada ay ka warramaysa taas waay maa lakum idaa qiila lakum unfiruu haddii la idin yidhaha baxa yaa dhahaya marka ninka madaxda ahaa dhahaya xadiidka nebigana wuxuu ahaa waida stunfirtum fanfiruu haddii baxa la idin yidhaahdo la idinku qoro dagaalka baxa qoladii marka dagaalka lagu qoray iyaga waa ku waajibaya binaan calaa dalika marka aayaddan qoladaa unbay ka warramaysaa mu'miniintii oo dhan ma wada ah qoladii lagu qoro waa ku waajibayo aayadda kale wamaa kaana almu'minuunana macnaha ay tilmaamaysa waxay tahay kulli inaan la wada bixin oo haddii kulli la wada baxo dhulkii islaamka meel muslim deganaa hadday kulligood ka wada tagaan waa loo soo dabamarayaa soo maha meeshii wax ilaaliya iyada lafteeda u baahan tahay ee wax joogo marka aayaddaanna macnaha aayaddanna macnahaasay ka warramee midda kalena macnahaas laba aayad oo iska hor imaanaya ma aha si markaa loo yidhaahdo aayaddan waa mansuuqa taasna waa naasikha walidaalika saxaabadana aayaddaanna macnahaasay ugu camal faleen midda kalena macnahaas aan sheegnay bay ugu camal faleen saas darteed marka aayaddu waa aaya muxkama waay xukunka laga qaadanayana wuxuu yahay haddii dadka lagu qoro ummadda qeyb ka mida lagu qoro jihaadka qeybtaas lagu qoray ee laga dalbaday iyagu waajibuu ku noqonayaa haddii ay amar diiddo sameeyaanna dee ninkii ay madaxda ka dhigteen wixii ay kula ballameen ayay khilaafayaan iyadoo aan macsi ahayn ayb walidaalika marka nebigu hadduu dad amro waajib buu ku wada noqonayaa inay baxaan ghaswatu tabuukna nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama dadka wou amray inay baxaan oo ciidanka la qaabilayana wou u sheegay oo markii uu daa'if ka soo noqday ayaa nebigu wuxuu dadka u sheegay ruum inay u duulayaan wa kaana dalika fi zamani cusratin min annaas waqti culays dadka ku abowna ahaa markaas wa shiddatin min alxari waqti wuxuu ahaa kulaylku aada u daran yahay xiina daabat ihimaaru midhaha marka ay macaanaadeen waay wadilaalu iyo hooska oo nin walba uu isleeyahay war hadda yacni waqtigu waa kulul yahayo har iyo mire uu cuno waqti uu marka aada u fiirinayo ayay ahayd waqti kulayl badan oo dadku inay hoos kulaylkaa ka galaan ay u baahnaayeen ayay ahayd khaasatan kuma sii jirto jasiirat alcarab oo dhul markaa dhagax ah oo kulayl badan oo socodku uunan sahlanayn ayay ahayd waqtigaabuu nebigu sala allahu calayh waali wasalama dadka jihaad u amray maxaa yeelay alla xaggiisaa laga amraayay nebiga sala allahu calayh waali wasalam walam yakun rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalama yuriidu gaswatan ilaa waraa bigayriha nebiga caadadiisa waxay ahaan jirtay marku meel rabo inuu ku duulo meelo kaleu dadka warwarsan jiray oo ku xeeladaysan jiray oo marka uu dhan inuu u kici timo rabo dhanka kale ayuu dadka ka wareysan jiray si qoladaas iyagoo gaa si gaadmo oo inuu ugu taga markaas oo xeelad dagaal tan marka sidaa ma yeelin nebiga xataa kaanat tilka alghaswa ghazaaha rasuulu llahi sal ly slam fii xarin shadiid kulayl daran buu ku duulay wastaqbala safaran baciidan safar dheerna nebigu waa galay oo shaam xaggeedu ku socdaa wa mafaawisa haa-ilah dhul bahagooyo iyo lamadegaan aada u waaweyn buu gooynayay wa caduwan kahiiran iyo cadow hub iyo dadba badan haysto ayuu ku duulayay fajallaa lilmuslimiina amrahum nebigu marka muslimiinta arrintiibuu daaha uga qaaday liyataahabuu uhda uhbata caduwihim si ay u diyaargaroobaan oo cadowgoodaas ay ugu diyaargaroobaan waa marka arrintiibuu daaha uga qaadayoo ruum ayaan ku soconnaa tabuuk xaggeedaan aadaynaa buu yidhi dadkii fa shaqa calayhim alkhuruuju bixidii baa ku adkaatay wa tahaaqaluu way cuslaysteen marka ilaa waa bani aadame nacam way cuslaysteen aayadda markaa markaay leedahay maa lakum maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili llahi haaqaltum sidaas waay ta dambana marka iyadoo nebigu baxa idin yidhi haddaad joogtaan waa laydin cadaabayaa marka oo amar nebi haddaad ka tagtaan waajib baad ka tagteen labada aayad marka iyo waaqicoodu sidaasuu ahaa ilaa tanfiruu haddaydnan bixin yucadibkum idin cadaabe alla cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muuliman idin xanuujinayo wayastabdil bedel qaatee qowman qolo hayrakum idinka heyrkiin buu alla idinku bedel qaadanayaa walaa taduruuhu allana ma dhibaysaan shay-an waxba ku dhibi maysaan ay walaa tadurullaaha alla ma dhibaysaan bitarkikum nafiira bixitaanka aada baxaysaan inaad ka tagtaan alla ugu dhibi maysaan shay-an waxba wallaahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii awoodo ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya hnayn halkana alla wuxuu tilmaamayaa haddaa idinka diidaan ee rasuulka isagoo intan dad ka tiro yar haysto oo aan yacnii dadka u gargaaraya iyagoo aad ay u yar yihiin ayaa alla usoo hiiliyey haddoo dadkuna bateen guulo badanna nebigu gaaray ilaahay uma hiilin weynaya way marka idinka unbaa wanaag iyo samaysanaya maahane haddii allah subxaanahu watacaalaa ee uu usoo gargaaray nebigiisa waqti uu baahi badan qabay oo dadku ku yaraayeen maanta oy dadku badan yihiin ilaahay uma gargaari weynayo ilaa tansuruu haddaydnan u gargaarin hu nebiga faqad xaqiiqe eh nasarahu llaahu allah u gargaaray oo u hiiliyey id waqtibuu alla u gargaaray akhrajahu aladiina kuwii ay bixiyeen kafaruu kufriyey kuwii gaaloobay markay nebiga bixiyeen thaaniya thnayni laba mid labeeyo xaal uu yahay labo mid laba ku ah xaal uu yahay id waqti ayuu alla u gargaaray humaa labadooda fil gaari godka dhexdiisa ay ku sugnaayeen id waqti yaquulu uu dhahayay lisaaxibihi saaxibkiisa uu ku oranayay uu ku dhahayay laa taxsan ha murgin ina allaha alle macanaa la jirkeenna waayo allah nala jiro faanzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisiibuu soo dejiyey calayhi nebiga korkiisuu kusoo dejiyey wa ayada waa xoojiyey alle hu nebigiibuu xoojiyey bijunuudin ciidan buu ku xoojiyey ciidanka oo lam tarow aydnan arkin haa idinka haa ciidankaa aydnan arkin wajacala alla wuxuu ka yeelay kelimata aladiina kuwii kelmadoodii kafaruu kufriyey assuflaa mid hooseyn badan buu ka yeelay wa kelimatu llaahi alla kelmadiisana hiya iyadu alculyaa midda sarraynta badan waaye wallaahu alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun xikmad badan qisadanna marka hijradiina waa ku saabsan tahay tusaaleynna waa ku jiraayo iyaga lagu tusaaleynayo war hadda haddaad nebiga diidaan waqti baahidiisu uu idiin baahan yahay intan ay ka badnayd idinkana aydnan joogin ayaa rabbi u gargaaray horta mar walba nebiga ilaahay waa u gargaaraya laakiin idinka meel daydaw ayb taas baa marka la milicsiinayaa ilaa tansuruuhu in shardiyaa iyo laaw naafiye ah in laa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin idinka hu nebiga faqad xaqiiqe ahe nasarahu llaahu alla u gargaaray oo u hiiliyey id waqtibuu alla u gargaaray akhrajahu aladiina kuwii ay bixiyeen kafaruu kufriyey markay gaaladii bixiyeen makay ka saareen ee markii ay ku heshiiyeen aan dilno ee go-aankoodii ugu dambeeyey ay qaateen oo ay dilkii markaa asbaabtii iyo wixii tallaabo ay samayn lahaayeenna ay qaateen ee nebigana loo waxyooday inuu hijroodo ayaa maalin cad ayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalama xilli werwer oo kulayl badan buu abuubakar gurigiisa yimid markaasuu wuxuu yidhi abuubakarow cid allaale cidda kula joogto iska saar waxbaan rabaa marka inaan kuu sheega markaasuu yidhi rasuul allow kuwaan ehelkaagii uun waayo asmaa binti abibakar iyo caa-isha iyaa joogeen markaasuu wuxuu yidhi qad udina lii waxaa la ii idmay bilhijrati hijraa la ii idmay inaan markaa madiine xaggeeda qabtoon u hijroodo markaasuu n abubakar waxauu yidhaha suxbata yaa rasuula allah rasuul allahu marka suxbadaada inaan ku raacaan rabaa markaasuu nebigu ka ogolaaday abubakar marka nin dareensan buu ahaa in la bixi rabo markaa ka hor ayuu laba neef laba yacnii neef oo geela ayuu aad u cayiliyey wax ba cunto badanna siiyey oo uu ugu talagalay safarkaas isaga iyo nebiga inay ku baxaan awrtii bay marka qaateen waxay qabteen marka kaaru thawr meel la yidhaahdo oo markaa yacnii dhanka marka masfalada maka uga taallo god marka waa buur aad u weyn weeyaan buurtaas god ku yaalay ayay galeen marka nin markaa mushrig ahaa oo aan islaamin ayay waxay ku yidhaahdeen saddex maalmood kadib yacni noo keen awrti waxaad noogu keentaa meesha godka ah leanna iyagoo awr iyo ratiya wax fuulaya haddii la arko waa la fahmayaa iyagiibaa marka lugeeyey meeshaas bay galeen saddex maalin kadibna ninkaabay la ballameen inuu halkaa ugu keeno ee ninkaas laba ujeeddaba way ka lahaayeenoo ujeeddada koowaad waxay ahayd isaga lama dareensanayo ile qowmkiisuu ku diin yahay ta labaadna waxay ka dareemayeen qof markaasi dadnimadiisu fiican tahay inuu yahay nacam oo nin qowl iyo ballan iyo ale iyagu dadkoodii da waa kala garanayeen waa yaqaaneen ninkii sidii uu yeelay cabdiraxmaan bnu abi bakar radia allahu canhuna xoolaha ayuu ku raaci jiray meelaha habeenkiibaa marka uu intuu u yimaado ayuu u sheegi jiray akhbaarta magaalada subaxdiina magaaladu kusoo waa beriisan jiray sida nin xalay magaalada beriyey oo kale sidaas baa marka godkiibay kor yimaadeen gaaladii mushrikiintii nebiga raadinayeen godkii markay kor yimaadeen ayaa abubakar markaa uu nebiga u walwalay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ee waxa uu yidhi rasuul allow hadday lugtooda hoostooda fiiriyaan low nadara axaduhum ilaa qadamayhi midkood hadduu gomadiisa fiirin lahaa la absaranaa waa na arki lahaa rasuul allah markaasuu yidhi maa danuka yaa abaa bakrin bitnayn illaahu haaliuhumaa abubakar oo maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeya marka waa midda alla uu leeyahay laa taxzan ina allaha macanaa abubakar marka sidaasa xaalkoodu uu ahaa markii loo keenay awrtiina way raaceen waana sii dhaqaaqeen madiina ilaa markaa ay sidaa uga galaan qisada dheer ama xadiidka dheer ee hijrada ku saabsan ayb waaqicaasaa marka aayaddu ay ka warramaysaa id waqtibuu alla u gargaaray akhrajahu ladiina kuwii ay bixiyeen kafaruu kufriyey thaaniya thnayni laba mid laba ku ah xaal uu yahay labo ninka labeeyow ahaa isagii abubakar waayo marka id waqti humaa labadooda fil gaari godka dhexdiisa ay ku sugnaayeen algaar waxaa la yidhaahdaa godka weyn ee ku yaala buurta dhexdeeda id waqti yaquulu uu dhahayay lisaaxibihi saaxibkiisa uu ku oranayay laa taxzan id waqti buu alla u gargaaray yaquulu nebigu uu dhahayay lisaaxibihi saaxibkiis abubakar uu ku dhahayay laa taxzan hawalwelin oo amurgin ina allaha alla macanaa la jirkeenna u ahaaday meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa abubakar saaxiibnimadiisa qur-aankaaba lagu caddeeyey suxbatu abi bakrin qur-aankay ku caddahay waatan min hunaa culimada qaar marka waxay ka qaateen aayaddan qofkii inkiro ee yidhaah abubakar nebiga saaxiibkiis ma ahayn wuu ku gaaloobayaa leanna aayaddan uu beeninah bilitifaaqna ninka nebiga la socday saaxibka laleeyahayna oo abubakar ahaa layskuma khilaafsana ayb aayaddani marka shiicada waxay ku tahay marka dhabarjab mar haddiiba ilaahay lisaaxibihi wasfiga iyo tilmaanta abubakar la siiyey waa tilmaan isaga ou qaatay qur-aanka in lagu xuso saaxiibtinimadiisa ayb ee markii uu noolaana saaxiib buu nebiga saa la ahaa markii uu dhintay abuubakarna nebiga geestiisaa lagu duugay oo marka adduunyana iskuma faaruqin barzakhiina saasay isu agjiifaan sala allahu alayh waalihi wasalam nebiga waradia allahu canhu ayb waxaa kaloo marka aayaddu ay tilmaamaysaa laa taxzan in allaha macanaadan laba waxbaa laga dhihi karaa midda koowaad waxay tahay abubakar walwalkan uu walwalay muxuu u walwalay nebiguu u walwalay akharu lmufasiriin sidaasay leeyihiin isaga dhimashadiisa waxaa kaga daran nebiga in gacan cadowo uu galo ayb waxa walwalka marka ka keenayna taasay ahayd ayb arrinka labaad waxa ay tahay shiicadu aayaddan waxay u daliishadaan abubakar inuusan iimaan lahayn muxuu u walwalay bay leeyihiin haddii uu marka iimaankiisu xoogan yahay muxuu u walwalay ee taasi jawaabteedu waa sahlan tahay qur-aanka ilaahay ambiyada buu ka sheegayba murug iyo walwal ambiyada laftooda inuu ku dhaco ayaa alla qur-aanka ku sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi muusa markuu ka hadlayay wuxuu yidhi khiifata muusa nabiyullaahi muusa marka fa awjasa fii nafsihi kiifat khiifatan cabsi in marka laabta u gashtay ou cabsaday buu tilmaamay sidoo kale nabiyullaahi luut markii loo soo galay laa takhaf walaa taxzan bay malaa'igtu ku dhaheen qaaluu laa takhaf walaa taxzan ha cabsanin ha welwelin ayaa la yidhi ambiye ilaahay bayna ahaayeen luud iyo muuse mid kasta nebiyullaahi ibraahim markii ay malaa'igtu u timid ee uu arkay in wixii uu usoo dhigay aynan cunaynin isagana waa cabsaday oo cabsibuu marka laabta ugu qabtay oo ugu qariyey cabsidu marka ambiyada ilaahay waa ku bannaanayd cadow iyo asbaab lagu cabsado haddii la arko way welweli jireen welwelku marka maahan wax iimaanka qofka hoos u dhigaya maahan iyagaa marka iimaanka beelay oo aan waxba fahmaynin qalbigii iyo fahamkii baa ilaahay tiray qur-aankii ambiyada ilaahay baa laga akrinaa walaa taxsan la leeyahay abubakar iyo ambiyadana ambiyadaa fadli badan haddii ambiyadii marka murug iyo xusni ku bannaanaaday ee abubakar maxaa ceeb uga dhigay marka ayb faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu calayhi korkiisa kusoo dejiyey damiirkan yaa loo celinayaa calayhi calaa rasuulihi rasuulkiisuu kusoo dejiyey saasaa loo badan yahay bacdi lmufasiriinna waxay u celinayaan calayhi ay calaa abi bakrin damiirka abubakar baa loo celinayaa markii nebigu sidaa ku yidhi laa taxzan ina allaha macanaa abubakar markaa yacni sakiina iyo xasilooni baa kusoo degtay labadaa tafsiir baa marka ku jira wa-ayada alla wuu xoojiyey hu nebigiiba uu xoojiyey bijunuudin ciidan buu ku xoojiyey ciidanka oo lam tarow ha aydnan arkin idinku wa jacala wuxuu ka dhigay kalimata aladiina kuwii kelmadoodii kafaruu kufriyey asuflaa mid hooseyn badan wa kalimatu llaahi alla kelmadiisana hiya iyadu alculyaa midda sarreynta badan waaye wallaahu alle casiizun alla addoommadiisa ka adag waaye xakiimun falsan oo xikmad badan infiruu khifaafan wahiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah infiruu baxa oo socda khifaafan xaal aad tihiin kuwa fudud wahiqaalan xaal aad tihiin kuwa culus wajaahiduu jihaada biamwaalikum maalyaalkiina ku jihaada wa anfusikum iyo nafihiina fii sabiili illahi ilaahi jidkii ugu jihaada dalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan idinka in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa garanaya wax haddaad thawaabta aakhira iyo wax garanaysaan oad wax fahmaysaan saabaa idin khayr badan inaad maal iyo nafba diinta ag dhigtaan ayb infiruu socda oo baxa khifaafan xaalaatihin kuwa fudfudud wahiqaalan xaalaatihin kuwa culus marka khifaafan iyo wahiqaalan dhowr macnaa lagu macneeyey bacdi la-ima waxay yidhaahdeen shubbaanan idinkoo dhallinyaro ah iyo wa shuyuuqan iyo idinkoo waayeel ah ibnu cabaas wuxuu yidhi nashaatan wagayra nashaatin idinkoo nashaad ku dheehan iyo idinkoo aan firfircooni ku dheehnayn labadaba qaar waxay yidhaahdeen khifaafan rukbaanan idinkoo gaadiid fuushan wa hiqaalan mushaatan idinkoo lug maalayo lugeynayo ayb khifaafan idinkoo maalka xaggiisa ka fudud ayb oo fuqaro ah wa hiqaalan idinkoo culus oo maal badan haysta intaba ku socda oo ku baxa macaanidaas oo dhan marka aayadda way ku jirtaa saxaabadana marka arrintan aad bay u fartoonaadeen oo abu ayuub al ansaari isagoo waayeel abuu marka dagaalkii marka aadayay miqdaad sidoo kale markii la yidhaahdo ilaahay waaba kuu cudur daarayoo waayeel baad noqotaye maxaa dhacay markaasaa waxay dhihi jireen allah waxaan maqalnay isagoo dhahaya infiruu khifaafan wa hiqaalan inagoo fududna waa soconnay haddana inagoo culus ayaan soconaynaa sidaas ayay dhihi ayay dhahayeen zuhri wuxuu yidhi kharaja saciid bnu lmusayab ila lgazwi ayuu u baxay waqad dahabat ixdaa caynayhi taabicigii isagana saciid ibnu musayab labadiisa indhood mid iyadoo ay tagtay ayuu socday oo uu baxay faqiila lahu waxaa lagu yidhi innaka caliilun saaxibu waxaad tahay innaka caliilun mid jiran baad tahay oo adiga dadkii loo cudur daaray baad tahay saaxibu durin qof markaa dhib oo u haystaad tahay fa qaala wuxuu yidhi istanfara allahu alkhafiifa waathaqiila alle waa ka dalbaday inuu baxo qofka culus iyo kan fudud labadaba marka haddii marka xarbigu suuragal ounan ii ahayn oo aanan dagaalami karin oo hadda xoog aan ku dagaalamo aanan qabin kahartu sawaada muslimiinta tiradoodaan badinaya iyo sawaadkooda wa xafidtu lmataaca alaabta iyo waxyaabahana waa waa u ilaalinayaa iyo wixii aan u qaban karaan u qabanayaa tiradiina waa badinayaa himadooda marka fiiri siday u weyneyd qaadashada amarka alla subxaanahu watacaala wajaahiduu jihaada fi biamwaalikum nafihiina iyo anfusikum biamwaalikum maalyaalkiina iyo anfusikum nafihiina fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kula jihaada dalikum kiinaas yaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa og haddaad wax og tihiin low kaana caradan qariiba wasafran qaasida latabacuuka walaakin bacudat calayhim shuqa sababta marka ay gadaal isugu dhigayaan baa alla ka waramaya marka low kaana haddii uu ahaan lahaa maa tadcuu ilayhi waxaad ugu yeeraysid hadduu ahaan lahaa caradan dhaldhalaal adduunyo caradka oo qariiban dhow oo si dhow loo soo helayo haniimo dhow hadday ahaan lahayd waxaad ugu yeeraysid iyo wasafaran safar safarka oo qaasidan dhow ama qaasidan dhexdhexaadba ah latabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakin bacudad waxaa fogaatay calayhim korkooda ku dheeraatay ashuqatu safarka dheer ee mashaqada leh yaa ku dheeraaday korkooda wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi allay ku dhaaran doonaan low istadacnaa munaafiqiintii iyo waay kuwan low haddii istadacnaa aan kari lahayn oon awoodi lahayn lakharajnaa waan bixi lahayn macakum idinka la jirkiina xaal aan nahay yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahoodii bay halaagayaan oo beentaa ay sheegayaan oo nebiga u sheegayaan bay ku halaagayaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin cafa allaahu alla waa cafiyey canka adiga xaggaaga waa cafiyo alla waaba ku cafiyey lima maxay baad adinta lahum ugu idintay kuwaas ood u fasaxday xataa intii yatabayana laka uu kugu caddaanayo adiga kuu caddaanayo aladiina kuwa sadaquu runta sheegay wa taclama aada ogaanaysid alkaadibiina beenaalayaalka intaad ka ogaato low kaana haddii uu ahaan lahaa kaanadaa marka isimkeeda waa la qadarayaa low kaana maa tadcuu ilayhi caradan saasay ka dhigan tahay low kaana hadduu ahaan lahaa maa tadcuu ilayhi waxaad ugu yeeraysid shayga aada ku amrayso hadduu ahaan lahaa caradan haniimo qariiban dhow maal iyo dhaldhalaal haniimo meel dhow laga soo helaya hadduu ahaan lahaa bani aadamku shaqada fududay jecel yihiin iyo wa safaran safar safarka oo qaasidan dhexdhexaad oon dheerayn oo dhow la tabacuuka way ku raaci lahayn hadduu safarkuna dhowaan lahaa waxa la soo helayana ay meel dhow wax laga helaya ay ahaan lahaayeen la tabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakin bacudad waxaa fogaatay calayhim iyaga korkooda ku fogaatay ashuqatu safarka fog ee dheer masaafada dheer ayaa ku dheeraatay oo ayaa ku fogaatay wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi allay ku dhaaran doonaan low istadacnaa haddaan awoodi lahayn la kharajnaa marka la kharajnaadan yay jawaab u tahay lianna wasayaxlifuuna dhaartuna jawaabay rabtaa lowda shardiyadaana jawaab bay rabtaa meeshaa marka nuxaadu waa isku qabtaan qaar waxay yidhaahdaan haddii dhaartu hor marto ee jumlada lowda ama shayga yacni xarafka shardigaa hadduu yacni dib maro ee kadib jawaab ay timaado jawaabta waxaa la siinayaa dhaarta lowdanna waa loo soo qadarayaa jawaabteeda ibnu cusfuur sida uu ku tegay waay qaarna waxay leeyihiin iyaga zamaqshari oo kale wasayaxlifuuna billaahi low istadacnaa dhaarta iyo lowda shardiyada labadaba jawaab la kharajnaa baa u noqonayso zamaqshari isagu saasuu leeyahay ayb labadaas marka madhab iyo madhab kaloo saddexaadna way jirtaa oo iyada marka sidaa marka labadaa qowlba ka duwan oo ibnu maalik oo isaga ku tegay ayb wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi allay ku dhaaran doonaan low haddii istadacnaa aan karno oon awoodno la kharajnaa waan bixi lahayn macakum idinka maciina waa idin raaci lahayn oo jihaadkii waa idinla bixi lahayn haddiiba aan awoodno yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahooda jumladan marka yuhlikuunana jumla musta'nafa wa oo iyadu marka yacni jumla musta'nafay noqonaysaa ee laa maxala lahaa min alciraab jumladu hadday musta'nafo tahay wax icraabta maxal ku yeelan maysa waa jumlo marka hadda un bilow ah qaarkoodna yuhlikuuna waa xaalaynayaan zamaqshari saasuu leeyahay isagu laakiin abu xayaan waa diidayaa xaaladaas marka ishkaalaad badan buu ku keenayaa istinaafkan ku wadaynaa marka ayb wasayaxlifuuna billaahi low istadacnaa lakharajnaa macakum aan idinla bixi lahayn yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahooday halaagayaan oo maxay ku halaagayaanna beenta ay sheegayaan iyo dhaarta beenta ay dhaaranayaan oo nebiga ay u dhaaranayaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin cafa allaahu canka cafallaahu cankadan laba tafsiir baa ku jirto kan loo badan yahay waa khabar in laga dhiga cafallaahu waa ku cafiyey waayo alleh canka adiga xaggaagu u cafiyey lima adinta lahum maxaa u idintay ood ugu ogolaatay ood u fasaxday lima maxaybaa adinta lahum aada u idintay iyaga fi takhallufi canka inay kaa haraan maxaa ugu idintay xataa yatabayana laka ilaa uu kuu caddaanayo aladiina kuwa sadaquu runta sheegay oo cudurdaarkoodu ou runta yahay wa taclama aada ogaanayso alkaadibiina kuwa beenaalayaalkana aada ka ogaato maxaad yacni marka markay cudurdaarka kuu keeneen ba a u fasaxday marka meeshaasi marka canaan baa ku jirto nebiga lagu canaantay laakiin usluubka aayaddu waxay tahay usluub nebiga maqaamkiisana aada loo weyneynayo maxaa yeelay cafiskiyaa lasoo hormariyey oo waxaa la yidhi cafallaahu canka waaba lagu cafiyeyaa la yidhi adiga marka maqaamka nebigu maqaam aada u weyn waayo ilaahay alla agtiisa uu ku lahaa subxaanahu watacaala ee mufasiriinta qaar ka mida iyagu waxay dhahayaan cafallaahu canka waaba duco ee nebigu waxba qalad maba gelinba khiyaar buu lahaa inuu cafiyo inuu yacni idmo iyo inuunan idmin labadaas isagaa khiyaar u lahaa ee wax isagu xaqiisa ahaabuuna qaatay waa idmay khiyaarkii inuu idmo ahaabuu qaatay wax dembiya nebigu mas ma gelin wax lagu canaantana marka kuma dhicin cafallaahu cankana waxay noqonaya jumla ducaa-iya oo markaasi waxay tahay cafallaahu yacnii allah ku cafiyo kaley ka dhigan tahay ayb canka adiga xaggaaga laakiin tafsiirka hore aada ayay culummadu u badan yihiin meeshaan marka baqawi wuxuu leeyahay qaala camru bnu maymuun ihnaani facalahumaa rasuulu llahi sala ll ly slama walam yu'mar bihimaa laba arrin nebigu waa sameeyey lama amrin laakiin idnuhu lilmunaafiqiin munaafiqiinta idinka uu weedmay wa akhduhu lfidyata min usaara badrin maxaabiistii bederna inuu xoolaha ka qaaday labadaa lama amrin nebigu laakiin waa sameeyey facaatabahum llah facaatabahu llahu allaa canaantay kamaa tasmacuun sida aada maqlaysaanna allaa canaantay taana waa soo marnay lowlaa kitaabun min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim midna waa tana marka cafallaahu canka la yidhi wa qaala sufyaanu bnu cuyayna wuxuu yidhi unduruu ilaa hada lutfi bal naxariistan iyo turiddan fiiriya bada-a bilcafwi cafiskuu ka bilaabay alleh qabla an yucayirahu bidanbi inta aan nebigu la canaananin ayb wa qiila waxaa la yidhi in allaha caza wajalla alla waqarahu nebiga waa weyneeyey wa rafaca maxalahu maxalkiisana waa weyneeyey biiftitaaxi lkalaami biducaa'i lahu waxaa warka lagu furfuray duco nebiga loo ducaynayaba kamaa yaquulu rajulu liman yukhaatibuhu idaa kaana kariiman markaaad la waramayso qof wanaagsan waxaa leedahay cafa allaahu canka maa sanacta fii xaajatii danteydii maxaad ka qabatay allah ku cafiyee ayb waana usluub carabi ah waa acaza allaahu lamiir amiirka allah xoojiye maxaad qabatay maxaa ii samaysay maxaad meesha xaaladaa ka samaysay dadka waaweyn marka lala khidaabayo jumladaa ducadaa la hormariyaa marka alle nabiyullaahi maxamed arrinkan marka canaantiisa inta aonan canaantii gudagelin cafallaahu canka buu ku bilaabay waa usluub marka aada baliiq u ah ayb lima maxay baad adinta lahum aada u idintay iyaga maxaa ugu idintay xataa intii yatabayana laka uu kuu caddaanayo adiga aladiina sadaquu kuwa runta sheegay fii acdaarihim cudurdaaradooda wa taclama aada ogaato alkaadibiina kuwa beenaalayaalka oon cudurdaarka lahayn laa yasta'dinuka kaa idin dalban maayaan aladiina kuwa yu'minuuna rumeeyey billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe kuwa rumeeyey an yujaahiduu inay jihaadaan kaaga idin dalban maayaan biamwaalihim nafahooda iyo wa anfusihim ee maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahooda inay ku jihaadaan wallaahu alle caliimun mid ogaal badan waay bilmuttaqiina kuwa isaga ka cabsaday yacnii dadka muuminiin ee mu'miniinta alle ee aakhiro rumaysan cudurdaar beena oo aynan qabin say jihaadka uga haraan kuusoo gudbin maayaan waay mana kaaga idin dalbanayaan inamaa yasta'dinuka waxaa fasax ku weydiisanaya un oo in marka dagaalka gadaashaada uu ka haro aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka dambena aan rumaynaynin wartaabad ay shakisay quluubuhum quluubtooda fahum iyagu yataradaduuna kuwa warwareegaya weeyaan oo wareersan fii raybihim shakigooda dhexdiisa ku wareersan fahum iyaga fii raybihim shakigooda dhexdiisa yay yataradaduuna kuwa ku wareersan oo ku warwareegaya ay yihiin labada qole marka muuminiintana cudurdaar beena ilaa nebiga ma weydiisanayaan kuwan munaafiqiintana shanigoodu inay isti'daan weydiistaan aayadahan marka waxaa ku jiro mar kale aayaad muxkama miya mase waa mansuuqa xasanulbasri iyo cikrima iyo qataada iyagu waxay ku tageen aayaddan in la nasakhay waxaana lagu nasakhay bay dhaheen fii suurati nuur aayadda ku jirto faida sta'danuuka libacdi sha'nihim fa'dan liman shi'ta minhu leanna daahirka aayaddan hadda cudurdaar maxaa u siisay waay waxaa la leeyahay aayatu nuurna waxay leedahay hadday fasax idi istiidaanku weydiistaan u idin fa'dan liman shi'ta minhum qofkaad doonto iyaga ka mida u idin iyagu markaa xasanulbasri iyo qataada iyo cikrima sidaasay ku tageen ibnu cabaas laakiin isagu aayadda laba meeluu kala dejinaya oo wuxuu leeyahay hada tacyiirun lilmunaafiqiin aayaddan waa ceebeyn munaafiqiinta la ceebeynayo midda suuratu nuur ku jirtana waa mu'miniintii baa laga hadlayaa cudurdaarka saxda a qabtay haddii marka nin mu'mina kuu yimaado asxaabtaadii ka mida cudurdaar saxa wato fa'dan liman shi'ta minhum waa u idmaysaa kuwaas kuwan laakiin dibindaabyada iyo iyo yacni qaabdarrada wato kuwa iyagu kuwaas ma aha marka aayaddaana mu'miniintuu dejiyey kuwanna wuxuu dejiyey munaafiqiinta calaa haadaa marka aayadda wax naskiga kuma jiro ibnu jariirna kaas ayuu marka xoojiyey ayb iyo abu jacfar ibnu naxaas laftiisa annaasikh walmansuuqiisa laa yasta'dinuka kaa idin dalban maayaan aladiina kuwa yu'minuuna rumeeyeen billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe an yujaahiduu fii an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim nafahooda ku jihaadaan iyo wa anfusihim oo laa yasta'dinuunaka fi takhallufi inay kaa haraan kaaga fasax dalban maayaan wallaahu alle caliimun mid ku cilmi badan weeyaan oo og bilmuttaqiina kuwa isaga ka cabsada inamaa yasta'dinuka waxaa kaa idin dalbada un aladiina kuwa laa yu'minuuna billaahi alla aan rumaynaynin walyowmi alaakhiri aakhirana aan rumaynaynin wartaabad ay shakisay quluubuhum quluubtooda quluubtoodii baa shakisoo nifaaq galay fahum iyagu yataradaduuna kuwa noqnoqonayo wareersanoo mutaxayiriin ah waay fii raybihim shakigooda dhexdiisa ayay ku wareersan yihiin walow araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cuddat walaakin kariha allahum bicaahahum fahabatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin walow haddii araaduu ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan la acadduu way u diyaarsan lahaayeen lahu lilkhuruuji bixitaankii cuddatan diyaargarow bay u diyaargaraysan lahaayeen walaakin kariha allaahu allah kahday oo nacay in bicaahahum bixitaanko bixitaankooda ayaa alla nacay fahabbata waa cusleeyey alle hum iyagiibuu cusleeyey oo dhulkiibuu ku cusleeyey waqiila waxaa layidhi uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa fadhiya macooda la fariista ayaa la yidhi walow araaduu low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiina ay ku bixi lahaayeen ama macakum idinka la jirkiina maa zaaduukum maynan idinku kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad maahane wax kale idinkuma aynan siyaadiyeen wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum idinka dhexdiinna ayay ku degdegi lahaayeen yacnii fasaad iyo dhib bay kula degdegi lahaayeen dhexdiinna yabquuna xaal ay dalbayaan kum idin yabquuna xaal ay doonayaan kum idinka ay idinla doonayaan alfitnata fitna ay idinla doonayaan wa fiikum idi iyaga dhexdooda ayuu ahaaday samaacuuna kuwa maqlid badan lahum ay liajlihim iyaga dartood kuwa gaalada dartooda kuwa u maqlo ayaa idinku jiro dhexdiina ku jiro wallaahu alla caliimun mid ogaal badan weeyaan bidaalimiina kuwa dulmiga falo halkanna marka labadan aayadood alla wuxuu ku tilmaamayaa nimankaas ee allay aakhiro aan rumaysnayn maxay u bixi waayeen marka horeynanba niyad iyo diyaargarow ba aanayba ka ahaynba walow haddii araaduu ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan la acadduu way diyaargaraysan lahaayeen lahu lilkhuruuji bixitaankii cuddatan bay u diyaarsan lahaayeen diyaargarow intay isdiyaariyaan oo sii hagaajiyaan ayay sidaabay samayn lahaayeen walaakin kariha allaahu allah kahday oo nacay marka k nicitaankii haddii alla loo tiiriyey sifaadka alla marka waxaa ka mid a alla waxna waa jeclaadaa waxna waa nacaa min sifaatihi anahu yuxibu wayakrah ayb walaakin kariha allaahu alla wuxuu nacay inbicaahahum khuruujahum bixitaankooda fahabata waa cusleeye hum iyagiibuu cusleeyey oo dhulkiibaa marka lagu cusleeyey korkooda wa qiila waxaa la yidhi uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa fadhiya macooda oo dadka marka yacnii fadhiga loo ogolaaday ee dadka indhahala iyo kuwa marka yacni jiisaska ah iyo kuwa cudurdaarada qabo iyo haweenka iyo kuwaa la fadhiya low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiina ay ku bixi lahaayeen halkanna marka waxaa dareemi cilmiga alle sida uu wax walbo u gaarayo shayga hadda taaganna alla waa ogyahay kan soo socdana waa ogyahay waxa aan dhicin haddii ay lacalla dhix dhici lahaayeen meeshay ku dambey lahaydna alla waa ogyahay hadda waxaa laga warramayaa waxaan dhicin hadday lacalla dhici lahaayeen xaalku see noqon lahaa taasuu alla ka warramaya cilmiga alla marka wax ka maqan male low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiina maa zaaduukum maa zaaduu maynan kordhiyeen kum idinka idinkuma kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad maahane wax kale idinkuma kordhiyeen oo fasaad unbay idiin keeni lahaayeen oo inay idinka joogaan wayba yacnii sidaas baa xikmad allaba ay ay tahay wala awdacuu way wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum idinka dhexdiina ayay ku degdegi lahaayeen birakaa-ibihim gaadiidkooda iyagoo wato asayra socodka beynakum dhexdiina ay ku soconayaan ayb wala awdacu aslu liidaac waxaa loo isticmaalaa fardaha iidaacu lkhayl ayb wahuwa alisraacu waana degdega oo waxaa la yidhaahdaa wadacat innaaqatu tadacu wadcan ayb hashii marka yacnii way degdegtay tadacu way degdegaysaa wadcan wmawduucan waawdacahaa saaxibuhaa wadaca marka waa laazim hamzaa la gelina mutacadi bay noqonaysaa awdacahaa saaxibuhaa saaxibkeedii baa dedejiyey waay marka wala awdacuu aayaddu hadda saasay ku timid awdaca wala awdacuu iyagu way dede way way deg way dedejin lahaayeen rakaa-ibahum yacnii waay waxay dedejin lahaayeen oy kula soo ordi lahaayeen gaadiidkoodii bay aad u dedejin lahaayeen khilaalakum idinka dhexdiina yabquuna xaal ay doonayaan kum idinka ay idinla doonayaan alfitnata fitna xaal ay idinla doonayaan wafiikum wa fiikum idinka dhexdiina u ahaaday samaacuuna kuwa maqlid badan lahum liajlihim iyaga dartooda u maqlid badan yacnii munaafiqiinta waxaa dad baa idinka idinku dhex jira munaafiqiina oo iyaga u maqlo hadalka u gudbiyo marka dhib unbay idiin keeni lahaayeen wallaahu alla caliimun mid ogaal badan waay bidaalimiina kuwa dulmiga falay alla mid ku cilmi badan waay laqad ibtagawu lfitnata min qablu waqallabuu laka alumuura xataa jaءa alxaqu wadahara amru llahi wahum kaarihuun laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe ibtagawu lfitnata ibtagaw waxay jeriyeen alfitnata fitna ayay dalbeen min qablu hadda ka hor hadda ka horba fitnada way dalbeen ayb oo fidnadaa marka maxay tahay asxaabtaadii inay ka celiyaan diinta gaalnimadii u celiyaan garabkoodii ay ka baxaan sidaasay dalbeen waa maalintii uxud marka min qabluda la ishaaraya waa uxud suuratu ali cimraan aan kusoo marnay markii nebigu baxay ee dagaalkii u baxay cabdullaahi bnu ubay waatuu soo celiyey ciidanka saddex marka loo qaybiyey qeyb thuluth jeyshkii buu dib usoo celiyey intaa marka muxuu kala jeedaa niyad jab iyo garabkii muslimiinta inuu ka baxo iyaga niyad jebiyo marka nimankan allah wuxuu leeyay fitnada hadda uma horeyso awalba waa wadeen laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeeh ibtaqaw ibtaqaw waxay dalbeen alfitnata fitna ayay dalbeen min qablu hadda ka hor waa uxud marka wa qallabuu way gedgediyeen laka adiga ayay kuu gedgediyeen al umuura arrimaha xataa intii jaa-a alxaqu xaqi uu ka yimid oo guushii iyo gargaarkiiba wadahara uu muuqday amrullaahi ilaahay amarkiisa uu daahiray ou soo muuqday wahum iyaga oo kaarihuuna nacayaan ayb waqallabuu laka lumuura marka macnaheedu waxay tahay ay ajaaluu fiika wa fii ibdaali diinika ara'ya fakerkoodii bay aad uga shaqaysiiyeen waa siday adiga kuu garabkaaga uga bixi lahaayeen diintaada guul ay u guul daraysan lahayd ayay fakarkooda ku wareejiyeen w waqallabuu way gedgediyeen laka adiga ayay kuu gedgediyeen al umuura arrimaha arrimihii bay marka kuu gediyeen macnaheedu waxay tahay aad bay u fakereen sida ay diintaada u dibindaabiyey lahaayeen xataa intii arrinkooduna sidaa unbuu ahaa xataa jaa-a alxaqu ilaa xaqa uu ka yimaado xaqana annasru weeyaan guusha ilaa ay ka timaado marnaba marka yacni dhibaato maynan habeenna ma seexanin maalinna yacni juhdi iyo dagaal ma aynan kuu yaraysanin haddana marka qoladaa sidaasa nebigu see ula dhaqmi jirayna de nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ula dhaqmi jiray iyagu inuu seef ku burburiyo ama uu u qaato waa ka daayey qur-aankaa ugu filnaa marka seef iyaga yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suuratu tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi-uu ina allaha mukhrijun ma taxdaruun walain sa'altahum layaquuluna inamaa kuna nakhuudu wanalcab qul abillahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun qawaaricda qur-aanka ayaa iyaga dhib ugu filnayd gaalada unbuu nebigu kusii jeeday sala allahu calayhi wasalam ee siyaabo kalena nebigu mararka qaar waaba caddeeyey wuxuu lee wuxuu dhihi jiray haddii iyaga aan seefta mariyo dadku waxay ku sheekaysanayaan moxamed asxaabtiisa u laayaa oo dacwaddii iyo diintii iyo wixii dhammaabay sumcad xumo u noqonaysaa marka ilaa dadku dadkaani aday kugu tirinayaan waa xun yihiin iyo waa qaldan yihiin iyo dadka bannaanka jooga ma fahmayaan iyaga marka ninkii soo islaami lahaa wuxuu leeyahay war meeshan intii la joogtayba la laynayo la dilayo maxaan kasoo galnaa fidnadaa nebiga isagoo ka cararayo ka laabay marka seefta waa laga laabay qur-aankan baa marka jugta un ku hayay marka nacam oo qalbigooda marka qaarica ku noqda ilaa ay baqayaanba nacam aayad goormay soo degi doontaa goormay imaan doontaa wixii nebiga isagoo ka maqan ay sameeyaan aayad baa imaanaysa nacam waxyigii baa marka iyaga sidaa u qabanaya ee nebigana marka mafsadadaa weyn buu iska ilaalinayay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayb mafsadadaa marka haddaan la ilaalinin hadda waxay keenaysaa asalkii iyo hadafkii iyo himadii dacwada iyo diinku inuu faafo oo dhan bay waddada u istaagaysaa ay carqaladaynaysaa haddana fidnadooda sidan baa la dhahayaa gaalada way ka fidno badnaayeen xataa waqallabuu laka way kuu gedgediyeen adiga al umuura arrimihii bay kuu gedgediyeen xataa intii jaa-a alxaqu xaqii uu ka yimid nasrigii iyo guushii wadahara amrullaahi ilaahay amarkiisana uu muuqday wahum iyaga oo kaarihuuna dhibsanayo nacayo waminhum man yalmi wa minhum man yaquulu udallii walaa taftinnii wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man ayaa iyagu ka mid ahaaday yaquulu dhahayo iidan lii iidan idin lii aniga i idin fi takhalufi inaan kaa haro walaa taftinnii hay fidnaynin oo fidna hay gelinin alaa hooy fi lfitnati fitnada dhexdeeday saqaduu ku dhaceen wa ina jahannama jahannamana la muxiidatun mid hareereynaysa weeyaan bilkaafiriina gaalado meel uga baxsan maayaan aayadda suuradda marka suuratsuurat lfaadixaa la yihaah waxyaabihii marka waminhum waminhum waminhum inay kusoo degaysa kamaynan zuulin waatan marka ibnu cabaas uu yidhi waatan marka waminhum tii ugu horreysay ayb kanna marka wuxuu ahaa aljadu bnu qays ninkii la dhihi jiray ninka aljadu bnu qays la yidhaha munaafiqa ahaa waa ninka qolo ansaarta kamid oo madax u ahaan jiray markaasaa waxaa la yidhi nebigu uu yidhi sala allahu alayh waali wasalam idinka yaa oday idiin ah markaasay yidhaahdeen aljadu bnu qays jadu bnu qays baa odayna ah calaa anaa nubakhiluhu laakiin annagu ninkaasi waa ninka noogu bakhaylsan markaasuu nebigu wuxuu yidhi wa ayu daa-in adwaa min albukli oo cudurka bukli ka xun waa maxay oday idiin ma aha waxaa oday idiin abuu yidhi camru bnu jamuux riwaayadka qaarna wuxuu sheegay nebigu sal ll slam qof kale ninkaa marka nifaaqiya waxna waa lagu sheegayay isagaa marka wuxuu yihi rasuul allow aniga haween kama sabri karo oo nin waxaan ahay haweenka u muhanaya mar walba waxaan ka baqayaa haddaan banil asfar dhulkaa yacni ruom iyo haddaan u duulno oo aan banilas banil asfar yacni duulaan ugu tagno waxaan ka baqayaa haweenkooda iyo gabdhahooda inaan ku fidnoobo oo diintiiba igaga hallawdo marka meeshaas markaasaa alla wuxuu yidhi waxaasi marka inay been tahayo tan ay iyagu ku jiraan inay xaqiiqo fidna a tahay buu alla tilmaamayaa oo in nebiga amarkiisa la yeeli waayo la raaci waayo la garab siin waayo la dibindaabiyeeyo oo garabkiisa laga baxo taasaaba fidnada dhabta ahba ah isagii marka wuxuu iska dhigayaa nin marka diintiisa u cabsanaya laakiin wax diina murug kuma hayso hadday diin walwal ku hayso rasuulka maunan dhibeen wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man qolo ama kuwo yaqu man axad yaquulu dhahayo iidan idin lii aniga ii ogolow wayacni fi takhallufi canka inaan adiga kaa haro walaa taftinnii hay fidnaynin oo hay jarribin oo imtixaan hay gelinin oo wuxuu yidhi markaa haweenkaa reer benil asfariya gabdhahooda haygu fidnaynin waa ku fidnoobayaay alaa hoy fi lfitnati fitnada dhexdeeday saqaduu ku dhaceen ayb oo fidnadii bay marka dhexdeedii ku dhaceen fitnadaana marka waa maxay fi shirki gaalnimada waalihmi dembiga ayay waqacuu ku dhaceen binifaaqihim bisababi nifaaqihim munaafiqnimadooda darteed iyo wa khilaafihim amrallaahi amarka alle khilaafka ay khilaafayaan iyo wa amra rasuulihi wa ina jahannama jahanamana la muxiidatun mid hareereynaysa weeyaanoo koobayso bilkaafiriina gaalada hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed